أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon kataabel akhbaari ayaa baahisay qaybtii saddexaad filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerar cagmarin ah oo ka dhacay duleedka degmada warshiqa ee wilaayada shabeellada dhexe gaalada caalamka ayaa walaa xoogan ka muujinaysa dhaqaale la-aanta baahsan ee haysataa howlgalka kufaarta afrikaanta faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha askarta kufaarta xabashada etoobiya lagu gaarsiiyey qaraxa ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay dowladda riddada ee turkiga ayaa xeebaha soomaaliya u soo dirtay markab kaas oo loogu talagalay boobka shidaalka soomaaliya wilaayada islaamiga galgaduud ayaa dowladda saxiixa u soo gebagabaysay macallimiinta madaarista qur-aanka mid ka mid ah deegaanada wilaayadaas maktabka xisbada wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa dowro iyo kulamo isbarbar socday u qabtay xisbada iyo ganacsatada magaalada jilib maktabka dacwada wilaayadda islaamiga hiiraan ayaa rawdo cusub oo waxbarashada ka hirgeliyey deegaanka mukayle ee wilaayadaas munaasabad lagu soo gebagabaynayey tartanka qur-aanka kariimka ah oo loo qabtay madaarista qur-aanka ayaa ka dhacday degmada tieglow ee wilaayada islaamiga bokool
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhdii hijiriguna ay tahay siddeed iyo labaatanka bisha shacbaan kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan kataabel akhbaariya ayaa baahisay qaybtii saddexaad filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerar cagmarin ah oo ka dhacay duleedka degmada warshiq ee wilaayada shabeellada dhexe haddaba warbixinta warkani waxaa eegaya cabdiqaani maxmed
waa qaybtii saddexaad muuqaallo lagu soo bandhigayo weeraro saf ballaaran ah oo subax qura mujaahidiintu ay ku xasmiyeen xeryo maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen duleedka degmada warshiikh ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe weerarkan waxay mujaahidiintu ku bartilmaameedsadeen xero murtadiinta ay kaga sugnaayeen deegaanka jabad godane ee duleedka degmada warsheekh waxaana allah fadligii murtadiinta oo warmoog ah ku dulshanqartay rasaasta mujaahidiinta iyagoona sidaa caadada u ah durbadiiba oo dajabsaday kaamirada alkatayb ayaa soo bandhigtay geesiyada towxiidka oo dusha ka tooganaya cadowgooda dabadhelifyada u ah gaalada waxaana goobta dagaalka lagu arkaya meydadka maleeshiyaadka murtadiinta ciidamada mujaahidiinta ayaa allah fadligii waxay weerarkan ku soo qarimaysteen gaadiid hub iyo saanad ciidan
فلا بقاء لجند الإثم والكذب
mahadsanida cabduqani gaalada caalamka ayaa walaaha xooggan ka muujisay dhaqaale la-aanta baahsan ee haysata howlgalka kufaarta afrikaanta warbixinta warkan waxaa eegaya cali aadan cabdulaahi caliire wargeyska sharqul awsad ee fadhigiisu yahay dalka ingiriiska ayaa warbixin uu shalay baahiyey ku sheegay inuu sii kordhayo walaaca kufaarta caalamka iyo murtadiintu ka qabaan kobaca awoodeed ee geesyada towxiidka bariga afrika ee mujaahidiinta xarakada al-shabaab warbixintu waxay xustay in korarka awoodeed ee mujaahidiintu uu ku soo aaday xilli ay sii kala socoto kufaartii caalamka ee tabantaabin jirtay duulaanka saliibiga ah ee lagu soo qaaday soomaaliya kadib markii la waayey dhaqaale ku filan waxa uu ka sanqariyey wargeysku in walaacii ugu dambeeyey ee ku saabsan xaaladan murugsan uu muujiyey xogayaha guud ee ururgaaleedka qaramada midoobe antonio guteres kaas oo si weyn uga qaylo dhaamiyey islamarkaana sheegay inuu aada uga xun yahay in golaha ammaanku ku guuldaraystay maalgelinta howlgalka midooda afrika ee soomaaliya cabdiweli jaamac bare oo ah falanqeeyo siyaasadeed oo wargeysku soo xigtay ayaa sheegay in hadallada guteres ay muujinayaan welwel dhab ah oo ka dhex jira ururka qaramada midoobe kaas oo ku saabsan ayuu yidhi dhabarjabka ay kharash la-aantani ku keeni doonto duulaanka sariibiga ah bare waxa uu sheegay in maalgelin la-aanta iyo jiritaan la-aanta waajibaadkii lagu bixin lahaa taageerada murtadiinta ay adkaynayso qorsheynta howlgallada fog taas oo keeni karta ayuu yidhi in la dhimo ciidamada sida kuwa ka socda waddanka uganda waxaa kale oo bare ka dhawaajiyey in jawaab la-aanta waxaa loogu yeero beesha caalamka ee ku aadan baaqyada afrika laga dheehan karo hadallada catowga ah ee ka soo yeeray guteres waxna uu intaa ku daray in haddii maalgelintu sii yaraato ay qasab noqon doonto in la dhimo ciidamada afrikaanta mujaahidiintuna ay isku fidin doonaan dhul hor leh falanqeeyo kale oo ku takhasusay arrimaha soomaaliya iyo afrika ayaa u sheegay wargeyska asharqul awsad in xaaladani ay keeni karto in duulaanka saliibiga uu gebi ahaanba fashilmo mujaahidiintuna ay la wareegaan guud ahaan waddanka soomaaliya walbahaarka kufaarta ayuu wargeysku sheegay inuu ku soo aaday xilli ay suurtagal tahay in dowladda saliibiga ah ee uganda iyo ciidamadeeda ka saarto soomaaliya iyadoo sidoo kalena ay jireen ayuu yidhi werwer ay horey masar uga muujisay saameynta ka dhalan karta maalgelin la-aanta howlgalka ee yusom mahadsanida caliyare faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha askarta kufaarta xabashada etoobiya lagu gaarsiiyey qarax ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayadda islaamiga baay howlgal qaraxa oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen oo gudaha magaalada baydhabo ayaa lala eegtay ciidamada kufaarta xabashada etoobiya ee ilaaliya garoonka diyaaradaha magaaladaas dhimashada etoobiyaanka waxaa la tilmaamay afar askari inay tahay halka ay ku dhaawacmeen saddex kale sidoo kale degmada berdaale ee isla wilaayada baay mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen saldhigga booliska degmadaasi halka oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaada murtadiin ah waxaana jira khasaa'ir soo gaaray cadowga dowladda ridada turkiga ayaa xeebaha soomaaliya u soo dirtay markab kaas oo loogu talagalay boobka shidaalka soomaaliya tafaasiisha warkani waxaa hayaa marwaan maxmed sida ay tabisay warbaahinta dalka turkiga dowladda turkiga ayaa si rasmi ah shaaca u qaaday inuu xeebaha dalkeeda uu ka soo ambabaxay markab weyn oo uu leeyahay waddankaasi kaasoo maalmaha soo socda ku soo wajahan xeebaha soomaaliya ujeedka imaanshaha markabkan ayaa ah inuu bilaabo boobka shidaalka ku jira xeebaha soomaaliya taasoo ay horey uu saxiixday kooxda ridada soomaaliya dowladda turkiga ayaa sheegtay in markabkan uu yahay kii ugu horreeyey oo ay leedahay dowladda turkiga oo waddan ka baxsan turkiga u aaday inuu soo saaro shidaalla turkiga ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay wuxuu sii kordhiyey duulaanka uu ku soo qaaday soomaaliya isagoona hadda quudaraynaya inuu boobo khayraadka dhex eegaaga badda soomaaliya xilli xeebaha soomaaliya hadda ku sugan yihiin maraakiib dagaal kuwaasi oo ilaalin doonaa markabka shidaalka boobaya ee dhowaan soo gaari doona xeebaha soomaaliya muddo laba sanno ka hor ayay ahayd markii kooxda ridada soomaaliya ay turkiga u oggolaadeen inuu markab u soo diray xeebaha soomaaliya si uu u boobo khayraadka shidaalka iyadoona kooxda ridada arrintaasi ay ku bedelatay dacmi milatari oo ay ka hesho dowladda turkiga waad mahadsantahay marwaan wilaayadda islaamiga galgaduud ayaa dowlad tasxiixa u soo gebagabaysay macallimiinta madaarista qur-aanka mid ka mid ah deegaanada wilaayadaasi mar kale warbixinta warkan waxaa eegaya marwaan maxmed tasxiixan oo diiradda lagu saarayay saxidda tajwiidka hagaajinta nudqiga iyo makhaarijta xuruufaha ayaa loo qabtay deegaanka ceershiil ee hoostaga magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda dowladda tasxiixa qur-aanka oo socotay muddo saddex bilood ah ayaa loo qabtay macallimiinta madaarista qur-aanka ee deegaanka ceershiil waxaana intii uu socday lagu barayay macallimiinta aqoon dhammaystiran oo ku saabsan akhriska qur-aanka iyadoo la xoojinayo kucelcelinta iyo fahamka qiraa'ada saxda ahaa waxaa markii ay dhammaatay muddadii saddexda bilood ahayd macallimiinta la marsiiyey imtixaan lagu cabirayey heerka ay ka gaadheen aqoontii ay qaateenna kadib imtixaankaasi waxaa deegaanka ceeshila ka dhacday munaasabad si weyn loo soo agaasimay oo lagu soo gebagabaynayey munaasabadaasi oo ay ka soo qaybgaleen macallimiintii ka faa'iidaystay tasxiixa waxgarad odayaal iyo qeybaha kala duwan ee bulshada qaar ka mid ah macallimiinta ayaa halkaasi ku soo bandhigay akhris qur'aan oo muujinaya horumarka ay ka sameeyeen tajwiidka iyo sixidda akhriska halka kuwo kalena ay jeediyeen hadallo ay ku faahfaahinayeen muddadii tasxiixu socday أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ninkoo ka mid ah macallimiinta ceelshii taxsiiska ayaan ku baranay qur-aanka saddex muddo ilaa saddex bilooda ayaan barahaynay wadaadadina baray qayr badan allaha siiyo ajir fadmaalaana siiyaan leenahay waan ka faa'iidnay wax badan baan ka faa'iidnay ilaahay qayr badan ha siiyo culimmadii itixaamka naga qaaday eena qayr allaha siiyo sidoo kale waxgaradka deegaanka ceelshiil ayaa munaasabadda ka jeediyey kelimaad dhiirigelin iyo bogaadin isugu jira rag culummo ah oo macallimiin ah ayaa bilaha la soo dhaafa waxaa u socday qur'aanka tasxiixintiisa iyo tajwiidintiisa intaba adiga muddo ayay soo wadeen ay dadaal badan bixiyeen qiraa'adoodiina ay wax badan iska beddeleen culummadaas juhdiga badan bixisay ayaa loo arkay in xoogaa la maamuuso iyadoo lagu maamuusayo kitaabka ay ximbaarsan yihiin jazaahum allahu khayran ayaan leenahay marka hore ilaahay baan mahadinaynaa marka labaad waxaa aad iyo aad u mahadsan macallimiintii haddii juhdigaas ku bixiyeyoo macallimiintaas haddee fagaaraha keenayoo wax soo baray waxaa ayaguna aad iyo aad aan u ammaanaynaa macallimiinta ayagoo miyi jooga oo la og yahay shaqalkiisa iyo howlihiisa oo dul qaatay ee wakhtigoodii wakhti ka soo gooyey marka waxaan leenahay ilaahay ha u barakeeyo intay barteen ugu dambayntiina guddigai tasxiixa ee qabtay imtixaanka macallimiinta madaarista qur-aanka ayaa si rasmi a ugu dhawaaqay natiijadii imtixaanka meeshaan maanta waxaan ku qabannay imtixaan oo taqwiimah waxaana ka qaadnay ragga macallimiin ah oo dugsiyaal qur-aana dhigo ayaan imtixaan muxuu ahay taqwiima ka qaadnay kollaytana imtixaan haddii la qaado ama haddii uu rag wada ordo ragaa soo baxo marka waxaa ugu horeeyo daahir xuseen ayaa ugu horeeyo wuxuu ninkaas darajaana uu keenay sagaashan iyo kow ayuu keenay xagga darajada tahliil ayaa ku xigo xagga darajada wuxuu keenay sagaashan cabdiqani ayaa ku xigo xuseen xagga darajada wuxuu keenay siddeetan iyo siddeetan iyo sagaal qaasim ayaa ku xigo xagga darajada wuxuu keenay siddeetan iyo siddeed nuur ayaa ku xigo calasow xagga darajada wuxuu keenay siddeetan ayuu keenay tasxiixa qur-aanka kariimka ah waa mid ka mid ah howlaha ugu muhiimsan ee lagu ilaalinayo saxnaanta kitaabka alleh sidaas darteedna ay waajib tahay in si saxa loo akhriyo loo barto loona baro gaar ahaan macallimiinta madaarista qur-aanka oo ah kuwa qaabilsan gudbinta cilmigan jiilba jiilka ka dambeeya iyadoo la rajaynayo in dowrooyin la mid ah tan ay noqdaan kuwa joogto ah si loo xoojiyo barashada baridda iyo gudbinta qur-aanka si waafaqsan tajwiidkiisa iyo nudqigiisa sugan waad mahadsantahay marwaan maktabka xisbada wilaayadda islaamiga jubbada dhexe ayaa dowlaadii oo kulamo isbarbar socday u qabtay xisbada iyo ganacsatada magaalada jilib sida uu ku warramayo cismaan axmed duubow waxay ahayd dowre iyo kulan isbarbar socday loona qabtay ciidanka xisbada wilaayada waxaa sidoo kale kulamo wacyigelin ah loo qabtay ganacsatada degmada jilib iyo dadka kale ee xirfadlayaasha ah dowrada iyo kulanka waxaa soo qabanqaabiyey maktabka xisbada ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaana ujeedkiisu u ahaa in dadka muslimiinta ay u diyaar garoobaan ka faa'iidaysiga bisha barakaysan ee ramadaan oo ganacsatadu lagula dardaarmay inaysan ganacsiga kaga mashquulin cibaadada bisha khayrka badan ee ramadaan halka ciidanka xisbada iyagana lagu wacyigelinayay la tacaamulka bulshada iyo in ay si wanaagsan ugu adeegaan bulshada intii uu kulanka socday waxaa bulshada kelimaad ku lahaa culimmada kuwaas oo dardaaranno u jeedinayay qeybihii ay la kulmeen waxaan idiin dardaarannay an ittaqullaah inaad alle ka cabsataan id abuuray idin suureeyey idin nooleeyey idin dilaya idin soo saaraya inaad ka cabsataan walaalayaa iyo macnaha shaqada iyo siqada iyo isku kalsoonaanta wax weyn weeye walaalaya waxaad ogaataan xooggiinna aada isticmaalaysaan oo aada cunaysaan wax weyn weeyaan imisaa xooggooda arkila oo tuuga ku maqan walaalaya imisaa xooggooda hilmaansan oo xooggooda dayacaya oo gaalo ugu shaqaynaya imisaa xooggooda iyo caqligooda iyo fikirkooda hilmaansan haddana daroogo ku bedelanaya iyo waxaan qiimo lahayn laakiin xooggaagii xalaal ku shaqayso xooggaagii waalidkaa iyo reerkaaga ugu shaqee xooggaagii isticmaal wax wanaagsan weeye walaalayaa sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa si guud ula hadlay dhinacyadii lala kulmay iyo ciidankii xisbada ee dowrada aqoon karoorsiga ah loo qabtay dowradan aadka u qiimaha badan ee loo qabtay walaalaha maktabka xisbada guud ahaan kadibna kulamo ayaa la socday oo loo qabtay ganacsatada iyo xirfadleyda dowradan si guud waxaa loogu magac daray nidaa u rayaan liistiqbaali shahri ramadaan shicaarkeeduna waxaa weeye yaa baaqiya alkhayri aqbil wayaa baaqiya ashari aqsir ramadaan yaa inugu soo wajahan biidn illaahi tabaaraka wa tacaala ganacsatada waxa ugu badan ee lagala hadlayo waxay ahayd maadaama hadda ramadaan na soo qaabilayso biidn illaahi tabaaraka wa tacaala libaaska iyo dharka ay dadka muslimiinta qaadan lahaayeen inay dadka u keenaan zayi islaamiya qurxoon oo aada u fiican waxyaalaha lagala hadlayo waxaa kamid a waxyaalaha ummadda berihan kusoo badanayay shacaa'irta u ah qowmiyadaha iyo qabaa'ilka iyo arrimaha noocaas oo kale ah inaan bulshada muslimiinta loo keenin dhanka kaleetana inay ku dadaalaan inay iska ilaaliyaan ribada beenta iyo xaaraanta iyo waxyaalaha shareecada ay ka xarimta inay iska ilaaliyaan xirfadleyda oo ay timajarayaashu ka mid yihiin ayaa iyaguna laga tawjiihinaya dadka muslimiinta khidmada ay u hayaan sidoo kale walaalaha ka shaqeeya harqaanada oo rag iyo dumar bale iyaguna inay ilaaliyaan akhlaaqda ee lagu yaqaano dadka muslimiinta oo dadka markii wax loo tolayo dhar waasica in loo tolo oo dhar ku dhegan aan loo talin qaar ka mid ah ganacsatada ayaa dhankooda la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landulus waxayna ka warbixiyeen kulamadii lala qaatay maktabka xisbada gobolka oo wacyigelin oo meesha naga siinayay markaan hadda maxaa dhihi jiray aan ka hadlo waxyaabo badanaa laga hadlay oo ummadda dhibaato u keeni jiray ilaaha aayaadkiisa iyo rasuulka axaadiistiisa noo faahfaahiyey haddaanu nahay marka ganacsatadii degmada jilib waxaana laga rabaa waana qaadanay waxyaabaha marka hadda maxaa la dhihi jiray in loo istaago munkarka in la suuliyo macruufkana in la isfaro min addiinna waaye waxaa meesha naloo qabtay muxaadaro iyo wacyigelin oo noo waceen maktabka xisbada jubbada dhexe meeshaan waxyaabo fara badan ayaan ka faa-iidnay waxyaabahaas oo ka mid ah dhararka waxyaabaha dhacay in qofka loo dulmiyo waxyaabaha sheeyada xun la qariyo qofka wax xun samaynayo aada qarisid inaad muujisid qofka adiga waxyaaba ina faraan sidii salaada ah waxyaabihii sheeyadii xunxun xilli oo ramadaan aanu soo wajahan waxaa kaloo noola booriyey in aan sadaqada badsano oo waxyaabo aan sadaqaysano maktabka dacwada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa rowdo cusub oo waxbarashaha ka hirgeliyey deegaanka mukayle ee wilaayadaasi yaasir maxmed ayaa faahfaahinaya munaasabadaani oo ahayd mid lagu furayey faraca rawdada alixsaan ee deegaanka mukayle ayaa waxa ay ka dhacday gudaha deegaanka mukayle waxaana munaasabadda ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan mudiirka rawdada alixsaan ayaa ugu horrayntii ka warbixiyey rawdada iyo waxyaabaha lagu baran doono waxay xaflad u tahay furitaan iftitaax rawdat alixsaan litacliimi aladfaal faraceeda mukayle furitaankeedii ayaan u fadhinaa meeshaasoo lagu waxbarayo caruurta yaryar carruurteennii yaryaraa lagu barayo farti iyo wixii kaloo raaco ay ka mid tahay wax lagu barayana waxaa ka mid ah tarkiizu lqiraa'ati walkitaaba xoogga in la saaro qoridda iyo akhrinta waxaa kaloo ka mid ah nudqiga in laga saxo alif waxmal markuu joogaba in cunugu nudqigiisa la saxo waxaa kaloo qaybtaas ka mid ah tarbiyat alawlaad bilakhlaaqi alfaadila wax lagu baranaa bay ka mid tahay lagu baranaya carruurta meesha lagu barayo waxaa kaloo ka mid ah qismu taxfiid alqur'aan wa xusni tilaawatihi qur'aankii in loo xifdisiiyo tilaawadiisana la wanaajiyo asaasiyaadkii baa ka mid ah in laga soo saxo tawxiidkii looga saxo muddo yaroo kooban ay ugu takhlusaan in badan intaas ka mid ah ee haddii ilaahay idmo ujeedka odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaanka mukayle ee wilaayada hiiraan ayaa si weyn u soo dhoweeyey furitaanka faraca rawdada alixsaan ee deegaanka mukayle halkan waxaan u fadhinaa xaflad lagu furaayo rawdo rawdat lixsaan litacliimi aladfaal waa mahad ilaahi subxaanahu wa tacaala waxaana ognahay ilmihii ay wax barayaan waa naxariis ilaahi subxaanahu wa tacaala iyo nasri ilaahi subxaanahu wa taala horumar diinteenna ay gaarto waxbarashadan qiimaha badan leh maxaa yeelay waxyaalaha lagu helay waxaa waaye amniga dadkii maxay ahayd furuntaa u galay oo dhibaatada u bixiyey ee juhdigaas amniga ku bixiyey haddana dacwada ku bixiyey mahad ballaaran ayay leeyihiin waxaa mahad kale iskale ee maktabka dacwada maxaa yeelay asigana juhdi fara badan uu bixiyey juhdiga bixi waxaa ka mid ah miridhalka hadda aan arkow hayno ee hadda noo muuqdo insha allahu tacaala taas waxaa waaye mid lagu farxa mahad ballaaran allah u sugnaatay markii hore naga dhigay dad muslimiin ah xilligan jihaadna waddanka iska socdo gabdhaheennan ay wax baranaayiin mahaddaas ilaahay baa iskale xarakada hadday aheenna amnigan istiqraarka lama hesheen mahad kale waxaa iska leh madaxa dacwada gobolka waxaanu dardaarmaynaa kuwii dadka wax bara oo inaan dib loo noqonin diinta islaamka waxaa loo bartaa ilaahay inaad xariir leelato horta aad u dhowaato adiga naftaada aad aslaaxiso waqtiga waa seef walaalayaal intaas ku goyni gooyaa layidhi rawdada alixsaan ayaa ah rawdo waxbarasho oo hoos tagta maktabka dacwada wilaayada hiiraan waxayna rawdada faracyo kala duwan ku leedahay degmada buqa qable iyo deegaanada show iyo mukayle waad mahadsantahay yaasir munaasabad lagu soo gebagabeynayey tartanka qur-aanka kariimka oo loo qabtay madaarista qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada tieglow ee wilaayada islaamiga bokool cabdiqani maxamed ayaa eegaya warbixintan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون
muddo laba maalin oo xiriir ah waxaa masjidka jaamaca magaalada tiyeglow ka socday tartan u dhexeeyey ardayda madaarista qur-aanka ee degmada tiyeglow kuwaas oo ku tartamayay soddonka juz shan iyo tobanka juz iyo tobanka juz ee qur-aanka kariimka munaasabadii gabagabada tartanka waxaa goobjoog ahaa maamulka islaamiga degmada tiyeglow culimo nuqabo iyo waalidiin waxaana ugu horeyn goobta ka hadlay sheekh ibraahim cali oo ka mid ah culimada diinta islaamka
oon dardaaramay macalimiinta juhdi iyo ikhlaas ini dadaalano wal dadbarowkana ka dadaalan ikhlaas usoo ka dheehan mabaale macalimiinta way baroogana booskii rasuul jee rogan sal allah alih wasalam diinka ilaahay dadba i sheegaas dadba nka weeraas dadba baraas way baroogana booskii naw muxamed calayhi salaatu salaam naw muxamed may ka sifaysanaayay sadde armoodba ilaahay ka tilmaamay oo eedan guweynan badan rasuulka ka tilmaamanaa ilaahay mere laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufun raxiim rasuulka sal alla alay wasalam way baahayay mid xariis ah dadaalow ummaddan ilaahay ka hirowj ininka dadaalow ahay mid waa xariis haddana may la eray bilmu'miniina ra'uufun raxiim mu'miniintana mid unturid badan nahris badan bahay intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay malaaq ibraahim dhaysan ee malaaqa beesha jirible ee wilaayada bokool isagoona la dardaarmay macalimiinta iyo ardaydii tartanka ka qayb qaadanaysay walaalayaal markan may ballanaaha eedaan faraxsagnaaha un oo waalidiintii ana haddii maybwaha afkii noqobadii ku hadalaana ciyaalkii i macalimiintii dhammaan may basinlanaha ilaahasan barakaay eedaan dadaalen wal maybwa madili ka dadaala aakhare maybwa hadad inshafeeca qur'aanka ya jara nabaga calayhi salaatu wasalaam xadiiski shay iqra'u lqur'aana fainahu ya'tii yowma alqiyaama shafiican liasxaabihi xadiiski hay iba araga haytan saas daraadee markan qur'aanka inii la akhriye nabaga may sheegay calayhi salaatu wasalaam khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama iniisu ari maybu aha walasika khayr badan adduunka rooga oo khayriddii dhongle ka tilmaami lankii qur'aankan ilaahay intii barada oo datina baraa ini iya sheegay nabaga calayhi salaatu wasalaam saas daraaddee markan eeda maybu ahan siinkan balayaana waan maybu ahan siinka faraxsagna ilaahay dembiga iika waalidiintan ha dhaafa ayaa la siigna may baslana maalimiinta baarag nagada waalidiinta baarag nagada qur'aanka ilaahay ka dadaala waladunya aakhiradad anfacaawnayoow jiilka cusuba una ka xisaabtamaan insha allahu tacaala maalka dam isingu insha allahu tacaala munazalka ilaahay subxaana wa tacaala hanindijiya qur'aanka kariimka in iisan barataan lafdan wa macnan in iisan barataan asin dardaarmaana ugu dambeyn waxaa lagu dhawaaqay natiijadii ay kala keensadeen ardaydii tartamaysay iyadoona goobta lagu abaalmariyey ardayga koowaad nunweerana oo soddonka juska tartami maybwa moxamed macalim aadam oo ku socda madarasatu ibnu mascuud ku socda darajadiis mayba naga tahay sagaalun i sagaal yasheeni waa mumtaaz waay mayna abaalmarin helayhe milyan i shan boqol ardayga lamaad oo soddonka tartami mayba lereey cabdiraxmaan mucalim maxamed madarasadu ku socdoon madarasatu xudayfata ibnulyamaan waay darajadiis sagaalun iliyu abaalmarintiisna maybu ah milyan waay ardayga saddexaad isla soddonka tartami maybu ahaa maryam sulaymaan qaade oo ku socota madarasata cuhmaan ibnu cafaan maybo darjadan waliskaasa lamardeysa galen sagaalun i shan iyo lamardeysa sheenen abaalmarintiyo leyin siyeed boqolu marka siyeedkaas boqola langeebiya lamba far boqola leyin sanad weliba wilaayaadka islaamiga waxaa sidan oo kale ka dhaca musaabaqaad qur'aani ah oo dhex maraya ardayda madaarista qur-aanka kariimka kaas oo lagu hubiyo heerka wax soo saarka madaarista laguna dhiirigeliyo ardayda iyo macallimiintooda waad mahadsantahay walaalka cabdiwani walaalaha muslimiinta ahaa ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulose xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madlaa insha allah inta ka horraysana waxaannu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu